ku dhaqma awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo toddobaad kasta aad maanta oo kale maqashaan covid nteen waa cudur faafa oo uu sababo fayraska lagu magacaabo korona muddo ayuu saameyn ku leeyahay soomaaliya iyo dunida inteeda kale wuxuuna sababay dhimasho aad u badan cudurku wuxuu leeyahay calaamado gaar ah oo ay muhiim tahay dadku inay bartaan kana taxadiraan wuxuuna ku gudbaa haddii qof qaba uu neeftiisa ama fanfaniinka hindhisidiisa iyo qufaciisa uu gaarsiiyo qof ama dad kale covid nteen weli wuu jiraa soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha uu ku sii faafayo ee ay tahay dadku inay ka taxadaraan aqoonta loo leeyahay cudurka weli way kooban tahay iyadoo dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ay ku howlan yihiin baaritaanno ay ku samaynayaan si xogtiisa oo faahfaahsan loo helo looguna sameeyo dawo iyo tallaal tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su'aalaha ay dhegaystayaasha idaacadda ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee labo eber hal labo iyagoo doonaya inay u helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira korona qaar ka tirsan dhegaystayaashaas ayaan su'aalahooda u gudbinnay dhakhaatiir iyo howlwadeenno caafimaad oo meelo kala duwan oo dalka ah ku sugan hadba intii ay noo suurto gasho ee jawaabahooda aan helno ayaan idinla wadaagi doonnaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qayb galaya maxamed cali xasan oo ah howlwadeen caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan idiin kala dhex baxo su'aalihii ay dhegaystayaasha noo duubeen iyo jawaabaha uu maxamed ka bixiyey asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa ismaaciil jaamac ciise waxaan joogaa degmada gebagebo ee ka xigta gobolka togdhar xagga waqooyiga bari waxaanan waxaan barnaamij ku darayaa haddii buxuunkeeda leeyahay xanuunka corona virus miyuu soo laba noqdaa mise mar buu ku dhaafaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahadsaneed ismaaciil jaamac ciise oo jooga magaalada togdheer haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aashiisa ismaaciil arrinta ah qofka cudurka coronaviruska ku dhacay oo haddana ka bogsooday mar labaad maku dhici karaa arrintaasi xaqiiq rasmi ah looma hayo balse waxaa dhici kara in mar labaad cudurku ku dhaco qofka hadduusan ku dadaalin nadaafadiisa guud iyo midda gaar ahaaneed sidoo kale waxaa jira difaaca jirka qof uu leeyahay haddii difaaca jirkiisa uu adag yahay ama awood adag uu leeyahay viruska iyo bakteriyada awood uma laha inay soo weeraraan ilaan waa isku difaacayaa difaaciisa adag mana soo weerari karaan viruskii iyo bakteriyada waa iska difaacayaa balse haddii qofka difaaciisa uu yar yahay waxaa suurtagal ah in cudurrada uu nugul yahay waayo difaaciisa ayaa yar iskama difaaci karo viruska soo weerara iyo bakteriyadaba assalaamu calaykum raadiyoorka waan isaraabay waa cabdi maxamed cabdi oo idinka soo wacayo gobolka sanaag magaalada baran nawaaxigeeda duleedkeeda casha dhakhtarka raadiyoorga waxaan weydiinaya su-aasha ah cudurka koroonuhu qofka uu mar ku dhaco ma ku soo laban noqdaa inuu sharaxaad iga siiyo iyo inta hawada usii marinayaa dhakhtarka aada waa u mahadsanti raadiyoorgo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahadsanid cabdi maxamed cabdi oo jooga magaalada baran haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa cabdi su-aashaan cabdiyow horey ayaan ugu jawaabay taasoo ahayd qofka cudurka coronaviruska ku dhacay oo haddana ka bogsooday mar labaad ma ku soo noqon karaa arrintaasi si hore uu soo sheegay xaqiiq rasmi ah looma hayo balse waxaa dhici kara in mar labaad cudurka uu ku dhaco haddii aan raacin talooyinka caafimaadka ay bixiyaan wasaaradda caafimaadka iyo w h o iyo unisef kaasoo ah in gacmaha layska dhaqo labaatankii ilibiriqsiba mar lana kala fogaado ilaa saddex tallaabo lagana joogo meelaha dadka ay isku yimaadaan sida fadhi kudirka shaneemooyinka iyo wixii la halmaala sidoo kale waxaa jira difaaca jirka oo qof uu leeyahay kaasoo ka ilaalinaya wixii virus iyo bakteriya soo weerara haddii qofka difaaca jirkiisa uu adag yahay viruska iyo bakteriyada awood uma lahan inay soo weeraraan ama ay soo galaan jirkiisa ilan waa iska difaacayaane balse haddii qofka difaaciisa jirka uu yar yahay waxaa suurtagal ah ama waxaa laga yaabaa in cudurada ay u nuglaadaan inay inay soo galaan jirkiisa bismillaahi raxmaani raxiim waa imisada raadiyo orgo magacaygu waa waa nashaad maxamed cabdi waxaan joogaa gobolka sanaag magaalada ceerigaabo waxaan doonayaa hargabku waa sidii coronavirus oo kale baa loo qufacayaa waxaan doonayaa maxaan ku kala garan karaa inuu hargabiyo intaa dadku iska qufacayaan ma qof walba uu qufacayo baan iskaga ag tagaa oo ka fogaadaa mise wa waxyaalo calaamado lagu kala garan karaa jira mahadsanid nashaad maxamed cabdi oo joogta magaalada ceerigaabo haddaan isku dayo inaan ka jawaabo su-aasheedii nashaad hargabka iyo coronaviruska waa laba cudur oo ku dhaca habdhiska hawamaraynka waxayna ku kala duwan yihiin hargabka hilhuuriskiis wuxuu qaadan karaa saddex maalmood oo keliya halka coronavirus uu ku qaato shan casho ilaa lix casho iyo wax ka badanba sidoo kale qofka qaba coronaviruska neefta ayaa ku dhigta sida badan si toosa uma neefsan karo qandhada daalka muruq xanuunka madax xanuunka iyo hindhisida isku mid ayay ku yihiin calaamad ahaan waayo qofka hargabka qaba iyo midka cudurka coronaviruska qaba intuba waxaa lagu arki karaa calaamadaas aan sare kusoo sheegnay oo aan ka ahayn qofka coronaviruska qaba oo ku dhigta neefta qofka hargabsan wuu qofacaa balse uma darana sida qofka qaba coronaviruska waxaa joogaa magaala anoo magaceyga la dhahaya faaduma cali waxaa joogaa wadanka boosaaso waxaan aan weydiinayaa caafimaadka koroonaha inuu mar dambuu masoo laabo karaa mise cudurka corona inuu mar daba soo soo laabto ma dhici karaa maxasanid faadum cali oo joogta magaalada boosaaso haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aasheeda faadumo arrinka ah qofka cudurka ku dhacay oo haddana ka bogsooday mar labaad maku soo noqon karaa cudurka coronaviruska arrintaasi xaqiiq rasmi ah looma hayo fadlan balse waxaa dhici kara in mar labaad cudurka uu ku dhaco qofkaasi haddii aan raacin talooyinka caafimaad ee ay bixiyaan wasaaradda caafimaadka hay-adda caafimaadka ee w h o iyo unisef iyo hay-adaha kale oo ku howlan ka hortagga cudurkan coronaviruska sidoo kale waxaa jira difaaca jirka qof uu leeyahay kaasoo ka ilaalinayo wixii virus iyo bakteriya soo gala jirkiisa qofka difaaciisa jirka hadduu adag yahay virus iyo bakteriyad awood uma lahan inay soo weeraraan ama ay soo galaanbe waa iska difaacayaan balse haddii qofka difaaciisa jirka uu yar yahay waxaa laga yaabaa in cudurada ay unuglaadaan qofkaas waayo difaaciisa jirka awood uma lahan inay iska difaacaan cudurada waa nuur maxamed oo jooga magaalada dhuusamareed xarunta galmudug waxaa jira dad aaminsan in uu wadamada kuleelaha ah uusan ku dhicin cudurka corona insha allah jawaabta waan heli doonaa waad mahadsantihin raadiyo ergo iyo dhakhtarka ku casuumen mahadsanid nuur maxamed oo jooga magaalada dhuusmareeb haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa nuur cudurkan safmarka ah ee covid nneteen-ka kuma xirna xiliilada xiliyada ama cimilada oo xili kasta iyo meel kasta ayuu ku faafi karaa cudurkan coronaviruska kuma xirna xiliyada qabow iyo kuleel intuba fadlan sidaas aan u ogaano in cudurkan coronaviruska uu ku faafi karo cimilo kasta ama xili kasta qabow ama kuleel mid ku doon ha noqdee markaa aan ku dadaalno nadaafada guud iyo midagaar ahaaneed iyo gacmo dhaqidii labaatanka irbriqs in mar la dhaqo iyo istikfaartan in la badiyo in ilaah la tuugo faqultu istafiruu rabbakum innahu kaana khafaaran yushli samaa calaykum midraara intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qayb galay maxamed cali xasan oo ah howlwadeen la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaan u mahad celinayaa dhegaystayaasha xubintan ka qayb qaatay waxaan ka cudur daaranaynaa qaar kale oo su'aalahooda aynan qaybtan uga jawaabin laakiin waxaa jiri doona qaybo kale oo weydiimihiinna aan ugu bandhigi doonno dhakhaatiirta dhegayste haddii ay jirto su'aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka korona fadlan noogu soo duub lambarka gaaban ee labo eber hal labo oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha ku soo wici karaan inta aan xubin kale ku kulmi doonno waa xuseen yuusuf oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaada istaa